bal iminkana fiiri taswiirta labaatan iyo afar ama afar iyo labaatan ciise waxa uu kaxaystay xertiisii nimankii yacquub yooxana iyo butros oo waxay isla tegeen buur dusheed oo kolkii ay ka soo laabteen buurtii waxay arkeen dad fara badan oo murmaya oo waxaa wada murmayay xertii ciise masiix iyo nimankii kale ee iyagu ahaa hogaamiyeyaasha diinta oo markii ciise ay arkeen oo buurtii ka soo daadegaya ayaa nimankii murmaya ciise ku soo ordeen oo nin dadkii ka mid ah ayaa waxa uu ku yidhi ciisow ama macallinow waxaan keenay wiilkaygii oo wiilkaygu waxaa ku dhacay jinniyo oo waa uu xanuunsanayaa afka ayuu xumbo uu ka keenayaa oo dhulka ayuu isla dhacayaa oo xertaadii ayaan weydiiyey inay wiilkayga bogsiyaan laakiin waa ay kari waayeen taasi oo ciise kolkaas ayuu ku yidhi dadkii rumaysad yarayaal yahow imise sannadood ayaan idinla joogay oo waxbariddeeda iyo awooddeeda aad arkayseen imise jeer ayaan idiin dul qaadanayay ii keena wiilka markaas ayay wiilkii u keeneen ciise jiranaa ee jinniga qabay markii ninkii jinniga qabay ama jinniyadii ciise arkeen ayuu wiilkii dhulka isla dhacay oo aad u sii sarka sakaraaday oo afkan xumbo ka keenay ciise ayaa ku weydiiyey oo ku yidhi ninkii dhalay wiilka imise sannadood ayuu sidan wiilkaagu ahaa oo aabbihii wiilka dhalay ayaa ku yidhi waxuu xanuunsanaya oo sidan uu ahaa ilaa iyo carruurnimadiisii mararka qaarkii waxuu isku tuuraa dab iyo biyo si markaasi uu isku dilo naftiisa oo ninkii ayaa ku yidhi ciise ciisow haddii aad samayn karaysid ama aad nacaawin karaysid min fadlak noo naxariiso oo wiilkayga caawi oo ciise waxauu ku yidhi ma haddii aan karo ayaad u jeeddaa waxauu ku yidhi wax walba waa suurtagal haddii markaasi aan la nimaadno rumaysad oo ninkii wiilka dhalay ayaa markiiba ku yidhi maya maya sidaa uma jeedin ee ciisew inaxariiso rumaysada ayaan leeyahay oo ciise waxauu arkay dad fara badan in ay imanayaan markaas ayuu jinniyadii ku amray in ay wiilka ka baxaan markii dadkii faraha badnaa ay tegeen ayaa ciise waxa uu weydiiyey xertiisii sida ay wiilka u bogsiin kari waayeen ciise waxauu ku yidhi xertiisii tani keliyaato waxay ku iman karaysaa inaad bogsiisiin wiilkan jirin idinka oo tukada oo salaada saaxiibow haddaba miyaad la mid tahay wiilkan jiranaa aabbihiis oo kale oo waxa uu yidhi ama dheh waan rumaysanahay laakiinse caawi oo iga caawi rumaysad la'aantayda marmarka qaarkood macnaha maxaad ula jeedaa
haa ciise waxa uu la jeeday in qofkani madaxiisa uu ka rumaysnaa ciise ama in wax walba ilaah uu subin karo laakiinse marna kama uusan rumaysnayn qalbigiisa waxyaalahaas saaxiibo ogsanow in wax waliba ay suurtogalu yihiin ilaah oo uu samayn karayo oo wax ku dhib badan aanay jirin laakiin waxaa loo baahan yahay in aynan weligeen marna shakiin ama aynan ka shakiin awoodda ilaah